weliba sii korrahaya kiisaska cudurka jadeecada oo sahridii owlaad fara badan ee magaalada muqdisho ku nool ahna si ula dhiki isbitaalka aada iyo dhallaanka ee banaadir oo la kala tacaalay xaaladii caafimaada doctor cumar cabdulle jimcaale madaga qeybta karantiilka isbitaalka banaadir iyo weliba usiisi faahfaahsan ku hadalay kiisiska cudurka jadeecada iyo qaabileen iyo walyaabo sababay in waqtigan usahbada kiisaska usahrida iyo cudurka jadeecada iyo sida yeeta in lala dagaalama
miseliska ama soomaalida sida u taqaana jadeecada wuxuu ka mid yahay cudurada faafo oo ah contagious diseaseska ama communicable diseaseska cudurkan wuxuu ka mid yahay waa virus familigiisana waxaa la yihahdaa baromaxi virus inta badan cudurkan wuxuu ku gudbaa arbon diseaseska waayo hawadu ku gudbaa ama qaab taabasha ahaan oo contacti ahaan ayuu ku gudbaa cudurkan dad waaweyn iyo caruur baa ku dhacaa laakiin most commonka waxaa ugu badan ciyaalka ka yar shanta sano lixda bilood ilaa iyo shanta sano intuu dhexayso ayuu cudurkan aada iyo aad ugu badan yahay cudurkan inta badan wuxuu saameeyaa habdhiska neefsiga kadibna wuxuu usii gudbaa dhammaan jirka kadibna waxaa ka dhasho complicationna fara badan ilaa kadib oo ugu dhinto cudurkan cudurkan wuxuu leeyahay calaamado lagu garto waxaa ka mid ah calaamadooyinkiisa qandha zaa'id ah oo digrigeeda gaarayo afartan digrie centigrade iyo qunfaac qaleel ah oo leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay conjectivitis ayuu leeyahay oo ah indhaha inay gaduutaan sidoo kale wuxuu leeyahay inuu crazy sanka diif ka imaado ayuu leeyahay sidoo kaleentood wuxuu leeyahay ama soomaalida marka ugu badan ee aqoonsadaan waxay tahay marka ciirka ka soo baxo marxaladda stageska oo maraya inay ku xiran tahay ciirka lagu garto waxaa waaye ciir dhammaan ku faafaayo jirka oo dhan oo filaad ah kasoo bilaabanayo dhagaha hoostooda iyo wejiga ilaa ay qoorta kadibna hoos usoo deganayo calaamadihiisa waxaa kalentoodo ka mid a waxyaabaha kale ee cudurkan lagu aqoonsado waxaa ka mid a in qof qabo guriga la joogo kaleentood ama qof jadeeco qabo kaleentood inuu qofka la kulmo kaleentood waa sababaha caadi oo cudurka ugu dhacayo ama maxaa la yidhaahdaa lagu aqoonsanayo sidoo kaleentood waxaa aada iyo aada ugu badan waxay tahay ilmaha aan talaalka la siinin iyadana aaday ugu badan tahay
cudurka jadeecada weliba usa ku mid yaha cudurada kidhicaa inta badan ulaado ka yara shanta sana dadka soomaaliyan iyo siyaabo shalka disana ankadaawaya ulaadiyow walina jirteed talooyin iyo baaqiyo iyo hanjiyadyayana dhaqaatiirta markaasay oo ka eedin in ulaado kadhicaasa jadeecada iyo laka hagaajiya goobo caafimaadka